halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika barta internetka ee v o a somaly com
xaaladda hadda la marayo iyo waxa nagaga aadan annaga inaanu wax iska nidhaahno sida soomaaliya ay u socoto meesha ay u socoto siyaasadda lagu hagayo
waa madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli axmed gaas oo maanta isaga iyo madaxweynaha maamulka jubba axmed madoobe ay shir jaraa'id ku qabteen magaalada garowe iyagoo ka arrinsanaya waxay ka yeelaayeen xiriirka ay la leeyihiin dowladda federaalk ee soomaaliya waa qodob ka mid a qodobada aad dhegaysan doontaan marka horese warkii
waa tahay warkii dunida ayaad haatanah ku soo dhowaanaysaan dhegaystayaal meel kasta oo aad ku suganteen cabdiraxmaanow qodobada kaleen u haynana waxaa ka mid ah xiisad ka taagan magaalada marke ee gobolka shabeellada hoose kadib markii ciidamada amisom la sheegay inay hal qof ku hordileen masjidka magaalada ugu weyn iyagoo ka jawaabaya qarax lala beegsaday waxaa sidoo kale jira wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho iyo weliba markab ku gadoomay xeebaha dalka cumaan kaasoo ka tegay gobolka bari ee soomaaliya islamarkaasna siday xoolo aad u fara badan haatanse dhinacii wararka caalamka
wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo iiraan john kerry iyo maxamed java shreif ayaa maantoo sabtiya kulan ku yeeshay magaalada vienna ee dalka austria labada mas-uul ayaa ka wada hadlaya sidii heshiiska madambaysa looga gaari lahaa barnaamijka hubka nukleerka ee dalka iiraan heshiisku meel gaara ay gaareen dhinacyada wadahadalladu u dhexeeya ayaa laisku raacay in wadahadalladu ay sii socdaan tan iyo maalinta isniinta soo socota si loo gaaro heshiis dhammaystiran oo wax kasta qeexaya xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa shalay sheegay in horumar laga sameeyey wadahadallada hadda socda walow intaasoo ku dara inay weli jiraan go'aamo aad adag oo loo baahan yahay in xal laga gaaro muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa maraykanka iyo xulufadiisu ay dalka iiraan culays ku saarayaan in la gaaro heshiiska madambaysa oo lagu xalinayo muranka dhanka hubka nukleerka ee dalka iiraan iyadoo iiraan ku boorinaya inay ka laabato samaynta hubka nukleerka ee dalkaasi ee dhanka gulufka taasoo beddelkeeda dalalka reer galbeedkuna ay ka khafiifin doonaan iiraan cunaqabataynta dhaqaale hadda saaran wasiirada maaliyadda ee dalalka adeegsada lacagta yuroga ayaa sabtida maanta kulmaya si ay u eegaan qorshaha dib u qaabaynta dhaqaalaha gariega kaas oo gariega midooda yurub kaga doonayo lacago kale oo samata bixina oo uu aada ugu baahan yahay ma jirto wax damaanad oo ku saabsan in midooda yurub oo uu qorshahan ogolaan doono iyo in kale baarlamaanka gariega ayaa saaka aroortii hore ansixiyey qorshaha cusub ee xukuumadda dalkaasi xubnaha baarlamaanka ayaa u fadhiyey kulan soo jiitamayay ilaa iyo jimcihii xalay iyadoo si shakhsiya uu ra-iisul wasaaraha dalkaasi alexis sibras uu arrintaasi iyaga uga codsaday waxa uu baarlamaanka u sheegay inuu rajeynayo in gariigu uu marayo marxaladdii ugu adkayd ee dagaal dhib badan wadahadallo dhowrkii bilood ee u dambeeyey uu kula jira midooda yurub ayaa waxa uu ku sifeeyey inay la mid ahaayeen dagaal u galay xuquuqda dadka gariega ah saraakiisha dalka masarna waxay sheegayeen inuu hal qof ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay bannaanka hore qusuliyadda talyaanigu uu ku leeyahay magaalada qaahira ee caasimada dalka masar qaraxan ayaa sidoo kale burbur xoogan gaarsiiya dhismaha qusuliyadda saraakiish ayaa sheegay in qaraxan ay u badan tahay inuu yahay mid loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walhaha qarxa oo la dhigay goobta baabuurta la dhigo taasoo laga hagayey meel fog ilaa iyo hadda ma jirta cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan iyadoo sidoo kale qaraxani uu dhacay xilli aroor ah oo qusuliyadu ay xirnayd wasiirka arrimaha dibadda ee dalka talyaaniga paolo gintoli ayaa boggiisa internetka ku sheegay in talyaanigu aysan cabsi gelin doonin weerarada noocan oo kale ah isagoo intaasi ku daray inaysan jirin waxyeelo soo gaadhay muwaadin u dhashay dalkiisa
galab wanaagsan mar kale dhegeysta halkaad wararkaasi kala socotaanna waa idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington ramadaan wanaagsan mar kale aynu ku bilownay magaalada marka ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa dadka magaalada iyo ciidamada amisom rabshada ayaa magaalada ka bilowday kadib markii ciidamada amisom sida la sheegayo ay hal qof dileen afar kalena dhaawaceen waxayna uga jawaabayeen qarax lagu soo weeraray ciidankooda oo magaalada roondo ka sameynayey wararka qaar ayaa sheegaya in ciidanka amisom ay qofka ay dileen ku hortoogteen masjidka arraxma ee magaalada ugu weyn waxayna taasi dhalisay in dadka magaaladu ay ka caroodaan kadibna bilaabeen inay dhagaxyo aandhahda inay dibadbaxaan goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in xaaladdu ay weli kacsan tahay ganacsiguna uu xidhan yahay haddaba wixii wararee ku soo kordha idaacadaha iga soo socda ayaannu idinkula socodsiin doonaa dhinaca kale magaalada muqdisho ayaa xaaladeedu ay maanta tahay mid degan kadib markii xalig weeraro culus lagu qaaday hoteelo magaalada ku yaala dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay ciidankeedu dib ula wareegeen labada hotel oo kooxda al-shabaab ee xoog ku qabsatay fiidnimadii xalay tirada dhimashada ayaa haatan gaadhay lix iyo toban qof dhinaca kale ciidamada amniga ayaa maanta xiray weriyaar warbixin ka hadlaysa sida xaaladdu ay tahay ayuu goordhoweyd magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan
hoteelada la weeraray ayaa waxa ay kala yihiin hotel siyaad iyo hotel weheliya waxaana afaafka hore ee hoteeladaasi saakay lagu arkayey raadadkii ay geysteen qaraxyadii iyo dagaaladii xigay ee xalay halkaasi ka dhacay waxaana sidoo kale hoteelada lagu arkayey saxmad ka jirta kadib markii dad badan oo xalay la socday xaaladii ka taagneed ay ku soo xoomeen hoteelka siyaad ayaa lagu arkay meydad hor leh oo gashandarayska ciidamada kuwaas oo ah qaar ka mida raggii xalay goobta soo weeraray balse aan meydadkoodii la helin xilligaasi dhanka kale waxaa ka muuqanaya hoteeladii xalay lasoo weeraray abaabul iyo dubuhabayn ku aadan sidii ay mar kale u soo celin lahaayeen adeegyadii kala duwanaa ee ay bulshada u hayeen waxaana jirta in shaqaalaha iyo maamulka labada hoteelba ay ku howlanaayeen dadaallo la xiriira dib howlgelinta hoteeladaasi la weeraray sidoo kale cisbitaalada magaalada muqdisho oo aan saaka isha soo mariyey ayaa waxaa jiifay qaar ka mida dhaawacyadii xalay laga keenay goobaha ay mashaqadu ka dhaceen waxaana cisbitalka madiine oo qura lasoo gaarsiiyey ilaa siddeed iyo toban qof oo qaba dhaawacyo kala duwan kuwaasoo saddex ka mid ah ay dhaawacyadoodu fududaayeen markii loo sameeyey adeegyadii caafimaad ee ay tabayeenna dib ugu laabtay guryahoodii waxaana jirta meydad cisbitalka lasoo gaarsiiyey xalay oo tiro ahaan gaaraya saddex qof kuwaasoo kusoo ruux baxay waddada intii cisbitalka loo soo waday gudaha cisbitalka madiine ayaa dhanka kale maanta ciidamo ka tirsan nabad sugidda soomaaliya ay ka kaxaysteen saddex weriye oo u kala shaqaynayay idaacadaha kulmiya mustaqbal iyo sky f m kuwaasoo xabsiga loo taxaabay ilaa iminka lama oga sababaha dhabtaa ee weriyaashaasi loo xiray xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan mar kale haatanna garoowe madaxweynaha maamulka jubbaland axmed madoobe iyo xubno uu hogaaminayay ayaa maanta gaadhay magaalada garowe ee maamul goboleedka puntland halkaasoo ay wadahadalla kula yeelanayaan madaxweynaha puntland cabdiweli gaas labada dhinac ayaa ka arrinsanaya xidhiirka ay la leeyihiin dowladda dhexe ee soomaaliya oo aada xun sidoo kale waxaa la filayaa inay ka wada hadlaan wax ay ka yeelayaan maamulka cusub ee galmudug ee gobollada dhexe loo sameeyey oo muran dhinaca xuduudihii uu ka dhexeeyo iyaga iyo puntland warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa garowe ka soo diray nuux muuse birjeeb
wafdiga uu hogaaminayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe oo soo gaaray magaalada garowe duhurnimadii maanta ayaa la sheegay inuu ku saabsan yahay sidii labada dhinac uga wada hadli lahaayeen xiriirka labada dhinac iyo siyaasadda guud ee arrimaha soomaaliya madaxweynaha puntland dor cabdiweli maxamed cali gaas oo ka hadlay safarka madaxda jubbaland ayaa carabka ku dhuftay kulanka labada dhinac la filayo inay yeeshaan
waxaana muhiimadda booqashadiisu ay tahay xoojinta xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya puntland iyo jubbaland xiriirka siyaasadeed iyo xiriirka nabadgelyo labada dowladood ee federaalka ka tirsan inaanu sii ambaqaadno xiriirkaas gaarsiino meesha hadda uu joogay iyo meel kasi fiican inaanu marka waxyaabo badan oo namideeya ayaa jira waxaa kale oo muhiim ah in laga wada tashado oo dowladaha ka tirsan dowladda federaalka ay ka wada hadlaan geedi socodka nabadda soomaaliyeed ee meesha soomaaliya u socoto xaaladda hadda la marayo iyo waxa nagaga aadan annaga inaanu wax iska nidhaahno sida soomaaliya ay u socoto meesha ay u socoto siyaasadda lagu hagayo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa dhankiisa tilmaamay in kulankooda uu qeyb ka yahay wadatashigii guud ee ka dhexeeyey iyo dib u eegistaa siyaasada soomaaliya ficlan sida madaxweynuhu sheegay socodkaygu wuxuu ahaa bal inaan wadatashigii joogtada ah inaan yeelano isweydiiyey maanta xaaladda lagu jira seedu tahay maxaa xagee loo socdaa maxaan maraynaa waxaa looga gudbayaa maxay tahay iyadoo aanan ku saabsanayn inaan cid kale waxyeeliya inaan dhibgeysana waxa ka hadlayna hatee bal soomaali maanta masiirkeeda waxa uu ku dambeynaya siduu yahay ficlan puntland markii laga hadlay waxaa la idhaha waa hooyadii federaalka soomaaliya taariikh bay ku leedahay mudnaan bay ku leedahay tixgelin bay ku leedahay inaan markaa isweydiino bal oon ka tashano guud ahaan xaaladda deegaanaday ka jirta labada maamul goboleed iyo gaar ahaan gaar ahaan midda ka jirta iyo guud ahaan arrinta soomaaliya laftirkeeda iyo bal maanta meesha loo socdo siday tahay talada nagala gudboon maxaa xal ah
axmed madoobe ayaa ka digay in wadahadalkooda aan loo qaadan mid ay cid gaar ah ugu tashanayaan xilli maalmihii ugu dambeysay la hadalhayay in labada dhinac ay yeelanayaan isbahaysi ka dhana dowladda federaalka waana rajeynaya insha allah inuu noqon doono mid midhadhala annagoon cid gaarana ugu tashanin cid gaarana ku dulmayna laakiin ay tahay mas-uuliyadana saaran soomaaliya dhowr iyo labaatan sano way waxay kusoo jirtay xaalad adag waxaan raadinaynaa inay noqoto markaa bal xaaladii dariiqa ugu wanaagsan ee mar walba xaalad wanaagsan kusii gaari karayso aanaan doonayn inaan hadda xaalad xun iyo wax kale dib ugu celino waana rajeynaya insha allah inaan madaxda iyo mas-uuliyiintana ka wada hadli doono aanan rajeynaya insha allah inay guul ku dhammaan doonaan haddii ilaaha yidhaahdo nuux muuse birjaab v o a garowe
waa tahay mar kale galab wanaagsan rabadaan wanaagsan markabsadii xoolo gaarayay in ka badan koob iyo toban kun oo neef oo u rarnaa ganacsato soomaaliya ayaa ku degay dekedaha heebaha dalka cumaan markabkan oo ka baxay magaalada boosaaso oo ku sii jeeday magaalada dubay ee dalka isku tagga imaaraadka carabta ayaa khasaarahaasi u soo gaaray haddaba waxaan khadka teleefoonka ee magaalada boosaaso kula xiriiray cabdicasiis axmed maxamed oo ka mid a ganacsada lahaa xoolihii saarnaa markabka degay aniguu ugu horreyn weydiiyey xilliguu warku soo gaaray ku saabsan in markabkii xoolaha u saarnaa uu degay waxayna soo gaartay walaal shalay subaxnimadii markii aynu salaada subax ka baxnay baan warkii hadlay markabkaasu degay waan gartay xoolaha saarnaa ee markaasi idinkoo ganacsato ah aada si guud u wada lahaydeen ee markabkaasi degay saarnaa intay dhan yihiin lacag ahaan waxay dhan yihiin xoolahaasu saddex milyan toddoba boqol sagaashan iyo laba kun oo doollar waan gartay waa marka ay dhaqaale ahaanan u xisaabino bal laakiin xoolahii noolaa xilligaasi eed saarteen eed ganacsiga u wadateen intee neef ayay ahaayeen xoolaha aan saarnay oo nool waxay ahaayeen ari sideed kun iyo shan boqol oo neef baa saarnaa looduna waxay ahayd saddex kun oo neef ma garat dhibaatada siday u dhacday ma lidii sheegay shaqaalihii saarnaa naaf ahaan ma ka badbaadeen gurmadna ma helay markabkii markabka walaal waxa weeye gurmad buu helin halkan wuxuu ka baxay boosaaso toddobadii bisha toddobaad laba kun shan iyo toban habeen iyo maalin haddii sii socday markabka waa degay darbad baa ku dhufatay wax qabaarana lagama helin laba markab oo raran oo badda maraya baa shaqaalihii helay iyagoo dabaalanaya midi waxaa nagu maqaalaa inuu qaaday sagaal iyo toban qof midna wuxuu qaaday toban qof laba qofna waa lalaayahay markabkuna tiri ahaan wuxuu siday kow iyo soddon shaqaalaha baa la socday soddonkaa shaqaalaha oo la socday lix nin waxaanu ka saarnay boosaaso haddaanu ganacsatada markab kale aanu nahay xoolaha saarsaday oo xaraas baan u saarsanay shan nin oo xaraasiina iyo nin dhakhtara shan iyo labaatanna waa shaqaalihii markabka ma garat waan gartay marka labada qof ee la laayahay ee la leeyahay ilaayo hadda jaan iyo cirib meelay dhigeen ma lama hayo dadkii la badbaadiyena kuma jiro ma kuwa dadkii idinku aada saarateen miya mise waa shaqaalihii markabka arrintaasi ma la kala caddeeyey miyow furow waxay u badan tahay boqolkiiba siddeetan iyo shan sida wararka aanu ilaa shalay u raadinaynay oo aanu xogtooda ku helaynay oo aanu la xiriidaynay khadadka maraakiibta iyo dhulka warka laga helo iyo labada markaba midna sirlanka laga leeyahay midna singapore laga leeyahay dadka kala qaaday waxay u badan tahay lixdii qof aanu anagu saarnay inay labada qof ka maqan yihiin oo lala yahay loona malaynayo ilaahay baa yaqaan subxaana watacaala in wax kala heli doonaan inay badbaadeen laakiin ay u badan tahay niman tegey waqtigoodii dhamaaday waa gartay marka labada qof ee ilaa hadda loo malaynayo inay yihiin dadkii idinku aad saarteen magacyadooda ma la soo gudbiyey iyadoo inta badan la qiyaasayo inay dhinteen maadaamay badweynta ku dhaceen hase yeeshee ilaahay amarkiisa dhici karta inay ka badbaadaan maya magacyadooda lama hayo labada markab markabka u socda siralanga toban qof buu qaaday markabkaa waa raadinay waxaanu ka helnay tobanka qof liiskoodii kuma jiraan annaga lixdii aan saarnay kuma jiraan markabkii sagaal iyo tobanka siday oo u socday dubai markabkaa sagaal iyo tobanka liiskoodii ma hayno laakiin haddaanu dabagallay wuxuu aanu ka rajeynaynaa ilaa caawa inuu magacyada noo soo gudbiyo laakiin waxaanu caddayn karnaa oo naloo sheegay in labadaa qof ay dadkayga lixdii ka maqan yihiin aan saarnay anagu waan gartay hantida marka saarnayd ee kuba markaasi lagu waayey markabkaasi quusay n meeqo ganacsato ahaan baad ku lahaydeen oo shuraak ahaanaad ku haydeen adigu qiyaas taqriiban haddeer baismaan aan tirin laakiin waa rag aan ka badnayn toban waan gartay ugu dambayn mudane hantidaasi ku luntay ma waxaa jirta heshiis idiin dhex yaallo oo tusaale ahaan maadaama ay markabku ahaa markab ad karaysateen inaad hantidiina dib u heli kartaan mise khasaaraha dad gasheen saad u gasheen wey annagu markabka nimanka waa ka kiraysanay wuuna naga kireeyey laakiin dee waxbaa dhacayo oo haddii ilaah kuleeyahay markab baa degaya iyo qorshaha nooguma jirin xoolihii baa ku saaraynaa markabkii naga kiray khasaaraha ma nala qabtaa midna goorta heshiiska nooguma jirin naga kira iyo idinka kireeya iyo lacagtayda isiiya iyo xoolaha saarsada qorshuhu saas u ah laakiin tan ilaahay baa timi subxaana watacaala waa tahay dhegaystayaal kaasina wuxuu ahaa cabdicasiis axmed maxamed oo ka mid ah ganacsatada xoolaha lahaa markabkii degay ama quusay oo khadka teleefonka iigu warramayay waa tahay mar kale galab wanaagsan waxaad la socotaan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga washington idinka imanaysa waana idaacaddii galabnimo oo si wada jira u daadiinayaan anigoo cabdiraxmaan xuseen fure iyo maxamed cabdisandheero oo stuudiyaha igu heliya dhankaas iyo bosniya dalka bosniya herzegovinana waxaa maanta laga xusay sanad guradii labaatanaad ee kasoo wareegtay kadib markii xasuuq lagu laayay kumaanku muslimiina maxamed cabdisandheere ayaa warbixintan inoo soo jeedinaya tobannaan kun oo qof ayaa sabtidii maanta isugu soo baxay magaalada serebrenetsa ee dalka bosnia herzegovina si ay u xusaan labaatan sano guuradii ka soo wareegtay dilkii ugu xumaa ee yurub ka dhacaa ilaa iyo dagaalkii labaad ee adduunka qalfoofka boqol lix iyo soddon qof oo dhowaan la aqoonsaday ayaa lagu garab aasay lix kun oo dhibane oo horey loo xasuuqay kuwaasi oo lagu aasay qubuuro gaara oo ku yaalla magaalada serebrenetsa oo bariga bosniya ku taala maanta oo kale labaatan sano ka hor ayaa ciidamada serbiyiinta bosniya ay jiidheen magaalada serebrenetsa halkaasoo ay ku xasuuqeen kumanaan rag iyo dhallinyaro muslimiina ra-iisul wasaaraha serbiya alexander fusij oo goobta maanta joogay ayaa ka cararay kadib markii dad qubuuraha joogay ay dhagaxaan iyo dhalooyin ku weerareen ma cadda in ra-iisul wasaare alexander uu goobtii gebi ahaanba ka tegey hase yeeshee wefdigii la socday ayaa la arkayay iyagoo u sii cararaya dhinaca baabuurtooda oo yaallay meel taag ah oo qubuuraha u dhow madaxweynihii hore maraykanka bill clinton ayaa sheegay in xusuusta dhibbanayaashii dagaalku ay tahay loolan qof walba hor yaalla
where all people here can come and claim a future for this country waxaan idinka baryayaa in goobtan loo dhisay dhallinyaradii iyo raggii aan dembiga lahayn ayna noqonin meel musiibo uun lagu xasuusto waxaan idinka codsanayaa inaad ka dhigtaan ballan barakaysan meel ay dadka oo dhammi isugu yimaadaan oo ay mustaqbalka waddankooda ku hantaan ayuu yidhi maamulkii madaxweyne clinton ayaa sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo shan iyo sagaashankii heshiis ka dhacay magaalada dayton ee dalka maraykanka ku dhexdhexaadiyey in la joojiyo dagaal socday saddex sana iyo badh dagaalkaas oo galaaftay dad lagu qiyaasay boqol kun oo qof dhinaca kale madaxweynaha maraykanka ee xilligan barack obama ayaa xuska labaatan guuradii xasuuqi serebrenetsa ka hadlay waxa uu yidhi koob iyo tobanka bisha julaay waxaan ku biiraynaa dhammaan dadka diimaha iyo jinsiyadaha kala duwan haysta innagoo xusayna xasuuqii serebrenetsa waan ka murugoonaynaa dadka ka badan siddeedda kuna dhibane waxaanan sharfaynaa kuwa hadda uun la helay ee la aasay iyo sidoo kale kuwa weli lala-yahay waa tahay dhegaystayaal warbixintaasina waxay ahayd sanad guuradii ka soo wareegtay ee labaatanaad kadib markii uu xasuuq ka dhacay dalka bosniya oo lagu dilay kumanaan muslimiin uu soo jeedinayay maxamed cabdisandheere
haatanna barnaamijkii hambalyadii heesaha ku soo dhowaada
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha ibraahim barnaamijka hambalyada heesaha darbo uu sii dhammaanaya horta waa toddobaadkii ugu dambeysay bisha ramadaan baan u malaynayaa inuu maanta noqonayo marka toddobaadka dambe haddii alla idmo waa iyadoo ciidda laga baxay waa iyadoo ramadaantii laga baxay oo lagu jiro maalmihii ciidda iyo damaashaadka iyo buskud cunowga zaxwo la soo cabay ya iyadoo intaan laga enerji badan yahay soo ma warqadda ugu horreysa haddaan soo qabto waa warqad tahniyad dhalasho baa la yidri waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya baa la yidri dadka kale ah hooyo cibaado sayid maxbuub iyo hooyo siraad abuukar xaaji xuseen iyo aabe duraan warsame aabe faarax warsame iyo khadar duraan warsame nimco duraan warsame maxamed duraan warsame ayaan faarax warsame iyo hibe faarax warsame iyo sade faarax weeraro baa la yidri iyo cabdulaahi cabdinaasir oo loo yaqaano caanageel iyo ugu dambeyntii mustafe kilic warsame iyo waxaa la yidhi dhammaan reer duraan warsame iyo reer faarax warsame oo kala jooga soomaaliya kenya canada mareykanka iyo meelo kale oo fara badan waxay hambalyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karno u dirayaan duraan warsame iyo marwadiisa khadar faarax warsame oo wiil ugu dhashay magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud taariikhdu markay ahayd laba iyo tobankii bishii juune sanadkan laba kun shan iyo toban wiilkaasina waxaa loo bixiyey baa la yidhi maxamed amiin axmed duraan ducada waa xaggina baa layidhi ibraahim daandure iyo cashucud marka wiilkaasi ku dhashay cabadwaaq ee loo bixiyey maxamed amiin ibraahim u ducee maxamed amiin waxaan ku leenahay soo barbaar oo noqonkii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo xaaji ducaale iyo aaba diiriye cartan faarax iyo cibaado diiriye iyo caruurteeda iyo faadumo diiriye iyo sureer diiriye cabdirashiid diiriye maxamed diiriye cabdulaahi diiriye ubax diiriye cali diiriye habaryaar usaare xaaji iyo caruurteeda iyo fartuun maxamed yuusuf dhammaan reer diiriye reer cartan iyo reer xaaji ducaale waxaana ay jecel yihiin tahniyadana u diraan qaasim ciise axmed iyo fani diiriye cartan oo dhowaan meerkooda uu ka dhacay laas caanood waxaana ay leeyihin ducadu waa xaggiina meerkiina allah ka dhigo kiidin horseeda guur qayr qaba oo raaxo badan aniguna amiin ayaan raacinaya warqadana waxaa la yidhi marka hore waxaan si kal iyo laaba u salaamaynaa baa layidhi ibraahim danda iyo caashucuud ramadaan kariim waata anaguna si kal iyo laaba ayaanu idiin salaamaynaa warqadaad noo soo qorteen u akhrinaynaa waxaa ugu horeysaa hooyo deeqa muuse iyo hooyo qamar talaax iyo aabe jamaal jaamac xaamuud iyo maxamuud cabdi xaamuud iyo xildhibaan cabdulqaadir jaamac xaamuud iyo injineer maxamuud jaamac xaamuud iyo ugu dambeyntii khaalid bile jaamac dhammaan dadkani waxay hambalyo aan lasoo koobi karaynin ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda baa layidhi marwo nadiira jamaal jaamac iyo mudane khadar cabdulaahi aadan oo meherkoodu ka dhacay magaalo madaxda gobolka sanaaga ee ceerigaabo waxaa la yidhi caashacuud xulista hees qoyskan ku wacan baa la yidhi ayaan kaa codsanaynaa daandurayna waxaa la yidhi waa daanda isna inuu ku luuqeeyo heesta ka hor ibraahim bal wax ka dhe legdamaay adduunyoy legdamaay legdamaay
ay waa cigaalba markiiba kabankiisii yaa adduunkiis kusoo qabatay codsiga dhegeystayaashan inaan tixgelin soo bax aad iyo aad aad iyo aad waa in la istixgelaya ibraahim oo wuxuu yihi caashucuudna xulista hees qoyskan ku wacan ibraahimna inuu ku luuqeeyo waad ku luuqeysa markaa waxaan maqli jiray ninkay ku hartay howle u taallaa waa tahay lagdamaay codka macaan fanaanka axmed cali cigaal hordhaceeda ibraahim baaba dhag ka siiyey cigaalkii aan wada naqiinayna waa tahay
Like the mighty, I do yo,
salaam lagdama ee adduunyooyu lumiya ay fogey yahay waxaa ku luqaynayay fanaanka codka macaan axmed cali cigaal dhinacii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa casha waxaan soo qabanayaa mid ka timid asxaaba ugu horeeyo asxaabay ugu horeyso hooye basra guuleed maxamed iyo aabe cumar nuur oday waxa uu ku magac dheeryahay beedaani sidoo kale axmed cumar nuur iyo khadar cumar nuur iyo khaalid cumar nuur iyo nimco cumar nuur iyo hodan cumar nuur dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadan u dirayaan cabdisalaan cismaan cumar jeex iyo ayaan cumar nuur beedaani oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa ilaahay ka dhiga bay leeyihiin reerkii lagu nasto ee lagu nagaado annaguna waxaanu leenahay aamiin dhambaal qurux badan waxa uu naga soo gaaray raxmo cali axmed raxmo cali iyo odageeda iyo caruurtooda cabdiqani xaaji gacal xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan xaaji gacal xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer xaaji gacal amaal abuukar hiraabe odageeda iyo gabadhooda aamino abuukar zakariya abuukar khaalid abuukar iyo zahre cumar weheliye iyo dhammaanba reer cumar weheliye dadkaasina waxay jecel yihiin inay iyagoo kala jooga toronto muqdisho iyo edmonton ay tahniyad u diraan xuseen sulaymaan iyo aanise abuukar oo arooskood uu ka dhacay edmonton waxaana ay leeyihiin noqda kuwa isku waar ah oo eebbo uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan aniguna leenahay aamin ayaan aniguna u raacinaya hadeer cabdulaahi xasan fiidow ayaa ugu horeeya dhambaalkan markan aan soo qabtay ee tahniyadda dhalashada ah waxaa kaloo ku jirta hooyo jamiilo isxaaq roobleh ciido madiino xasan fiidow iyo sidoo kale maxamed colaad xasan iyo naciimo cabdi aadan tahliil colaad xasan sayid cali colaad xasan iyo hani colaad xasan cabdixakiin colaad xasan maryan colaad xasan iyo maxamed bare colaad iyo dhammaan reer bare colaad xasan iyo sidoo kale axmed cabdulaahi xasan iyo cabdifataax cabdulaahi xasan iyo luul cabdulaahi xasan iyo mahad naxar garoon baa la yidhi dhammaan dadkani oo kala jooga muqdisho finland mareykanka awstriya iyo jarmalka waxay tahani dhalasho hawada u marinayaan maxamed cabdi xasan iyo axlaam maxamuud xasan oo toddobadii bishan ay gabar ugu dhalatay xaafadda werdhigley ee magaalada muqdisho gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi naciimo maxamed cabdi waxaanay leeyihiin soo barbaar ducada waa caasho iyo ibraahin waa xaggiin ibraahinow bal gabadhan ku dhalatay waxay ku dhalatay magaalada muqdisho gaar ahaan xaafadda wardhigle gabadhaas waxaan leenahay soo weynaaw noqo tii dadkeeda iyo dalkeeda manfacda waa taa ore wardhigle asalana noqota dhinacii heesaha casho bal noo soo qabo heesta ku xigta durbe ma la gaaro waraaqaha toddobaadkan aad u fara badan ibraahino marka waxaan islahaa waraaqaha maad cabaar yaro riixdaan waa tahay bal aan soo qabtay heestan waa heestaan ku dhageedu yahay ka shaandhayayay waxaana ku luqaynayaa maxamed barqad cero
kuhan iminkaba ilow oo ka saar qalbigana kun jeer adiga oo lugo-ay miyaad kaabiga u taalla
ergaa halkaasi laasu Isugu naxariisanaya leedahay
balladeed waxaa ku luqaynayay fanaanka da-da yar waxaa maxamed ah, barkhad ciro dhinaca waraaqaha haddaan dib ugu laabano warqadan waxay ka timid faadumo diriye cartan iyo haba baa la yiri khadiijo xaaji ducaale iyo caruurteeda habaryar xaawo xaaji ducaale iyo habaryar kinsi ciise iyo caruurteeda najax jaamac mubaarak jaamac maxamed cabdi ubax cabdi iyo cabdulqaadir iidle dhammaan eheladaasi qaraabo iyo asxaab kale oo kala jooga baa la yiri dunida dacaladeeda waxay tahniyad hambalyo ah hawada u marinayaan fanni diiriye cartan iyo qaasim ciise axmed oo dhowaan meherkooda uu ka dhacay magaalada laasacaanood waxaan leenahay bay yidhaahdeen guurkiina gacal iyo sokeeyaba lagu farax arooskana lasoo degdega bay leeyihiin annaguna waxaanu leenahay arooska lasoo degdega allahana ka dhigo midkii ubad kheyr qaba lagu kala helo dhambaalkan wuxuu ku bilowday waxaan karanahay aabe cabdirashiid xaaji cabdi iyo hooyo zahre maxamed nuur iyo shamis cabdirashiid xaaji cabdi iyo injineer saalax cabdirashiid xaaji cabdi iyo cali cabdirashiid xaaji cabdi zeynab cabdirashiid xaaji cabdi iyo nasteexo cabdirashiid xaaji cabdi xaliimo cabdirashiid xaaji cabdi iyo saamiye cabdirashiid xaaji iyo maryan maxamed cabdirashiid iyo faa'iza maxamed cabdirashiid iyo ismahaan maxamed cabdirashiid iyo cabdirashiid maxamed cabdirashiid iyo waxay yidhahdeen eedo xaawo xaaji cabdi iyo adeer maxamuud xaaji cabdi iyo dhammaan asxaabta waxaana ay joogaan bay yidhaahdeen boosaaso qardho garowe muqdisho iyo dubai waxayna hambalyo u dirayaan aabe maxamed cabdirashiid oo tuube ku magaca dheer iyo hooyo khatre maxamed jaamac oo wiil ugu dhashay magaalada qardho waxaana leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan allah ka dhigo bay leeyihiin kii soo barbaara oo wadankiisa iyo dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamin ayaana naguna leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya dhambaalkana waxaa ugu horeysa hooye maryan nuur ducaale waxaa kaloo ku jira sahre ciidla nuur raxme ciidla nuur axmed ciidla nuur waa dhammaan ilmo ciidla nuur ifraax ciidla nuur xasan ciidla nuur nimco ciidle nuur iyo najma ciidla nuur iyo maxamed ciidle nuur iyo mumtaaz ciidla nuur mubaarak ciidla nuur moha ciidla nuur iyo ibraahim maxamed jaamac eeda farxiye xasan iyo cabdisalaan cismaan cumar jeex dhammaantood waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdisalaan cismaan cumar jeex iyo ayaan cumar nuur beedaani oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin guurkiina soo dedejiya allana ha ka dhigo midkii lagu nastay lagu nagaado aamiin waxaan dhammaalkan ka helnay raxmo cali axmed raxmo cali iyo odageeda iyo caruurtooda iyo cabdiqani xaaji gacal xaaskiisa iyo caruurtooda iyo xasan xaaji gacal xaaskiisa iyo caruurtooda iyo dhammaanba reer xaaji gacal amaal abuukar hiraabe odageeda iyo gabadhooda zakariya abuukar iyo aamina abuukar iyo khaalid abuukar iyo zahre cumar wehliye iyo dhammaanba reer cumar wehliye waxay dadkaasi joogaan magaalada toronto muqdisho iyo edmonton waxayna taanid u dirayaan xuseen suleymaan iyo aanise abuukar oo arooskooda uu ka dhacay edmonton oo ay leeyihiin arooskiina allah ka dhigo midaad kala kulantaan bashbashi barwaaqo iyo nolol raaxo badan ee banow idinkala siiyo ubad kheyr qaba aamiin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan raacinaya intaadan heesta xigta soo qaban ibraahim oo aan soo qabto dhambaalkan gacanteeda kusoo dhacay waxaa ugu horeeya cabdixakeen sheekh maxamed geesigu ku magac dheer yahay ciise ibraahim macalin nuur nuuro xuseen macalin nuur iyo cabdi xuseen macalin nuur iyo mustafa maxamed macalin nuur iyo cabdulaahi macalin aadan ah, cabdulaahi iyo sidoo kale cabdulqaadir maxamed sheekh sandheer uu ku magac dheer yahay cabdulaahi xaaji ibraahim maxamed sheekh cabdulaahi waxa uu ku magac dheer yahay goomiste iyo cali xasan isxaaq jarbey iyo bashiir guure muuse iyo sacdiye maxamed macalin nuur iyo xadiiq cabdulaahi iyo muumine aadan isxaaq dhammaan dadkan oo kala jooga magaalada muqdisho boosaaso garowe baydhabo bardaale iyo kenya waxay tahni dhalasho u dirayaan aabe mukhtaar maxamed macalin nuur iyo bishaaro shiine macalin samow oo wiil ugu dhashay degmada bardaale taariikhdu markay ahayd tobankii bishii juun aynu soo dhaafanay sanadkan laba kun shan iyo tobanka waxaana loo bixiyey cabdiweli mukhtaar maxamed macalin nuur waxaan leenahay ilaahay ha ka dhigo kii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin xaggii heesaha ayaan ku noqonaynaa caasho jeceyl iyo lacag ayaa loolamay ee yay libintu raacda jacayl iyo lacag ayaa loolamay haye marka ma su-aal ay weydiinaysaa ibraahim oo aan ra'yigay ka dhiibanaya mise waa waa horaa laga jawaabo waa dhegeysanaa haye adiga ee qof boorso lacaga wada iyo qof ah, jiqay ugu tahay ku dhahaya maxaad dhihi lahayd waxay ibraahino sida runtaa ku xiran tahay qofka qofna lacag baa u daran qofna waxaa u daran wixii damiirkiisa uu rabo iyo jacaylkiisa miya marka u malayn maa in jacayl lacag lagu iibsan karo ibraahimo waxaa qaadaysa fanaanada muraaye axmed aadan oo ka tirsan hobollada waaberi
Love, yeah, live it to hell.
maxay tiri lacag iyo jacayl hadday loolamaan loolamaan ayaa libinta hela maxay kula tahay ibraahino adaa war dhameeyo waxaa tiri aniga eh, boorsada hay dhaafto adigana adigana boorsada qaadan leh adigana awey anigu lafteeda ah, boorsada ku dhaafaysa jacaylka wax walba ka weyn boorsada hay dhaafta dheh ha ha ha boorsada Lacag- ilaahay baa haya lacag waa la helaa waa sidaas waa tahay yaa ku luqaynaya waxaa ku luqeynaysa caaji fanaanada muraayo axmed aadan oo ka mid ah fanaaniinta magaalada muqdisho waa tahay waa tahay heese kalena ka sugaynaa markaa dhinacii waraaqaha ibraahinow laba dhambaal ayaa dhinacayga ugu dambaysa kadibna heesta ugu dambaysa noo raacin doontaa mid ka mid a haddaan soo qabto waxaa la yidhi marka hore waxaan si kal iyo laaba u salaamaynaa ibraahim daanda iyo caashucud waa tahay ramadaan kariim marka xigta baa la yidhi waxaa tahaniyad diraya asxaabu ugu horeeya ismaaciil xuseen farjar waa tahay iyo sidoo kale doctor maxamed jamaal jaamac iyo caashe axmed khamiis doctor muna jamaal jaamac iyo doctor hibaaqa wadaad yare iyo balqiis cawil aadan iyo hodan cawil aadan injineer maxamuud maxamed jaamac iyo jaamac maxamed jaamac dhammaan dadkani waxay hambaliyo aan la soo koobi karin baa layiri hawada u marinayaan boqorka iyo boqoradda marwo nadiira jamaal jaamac iyo mudane khadar cabdulaahi aadan oo meherkoodu ka dhacay magaala madaxda gobolka sanaag ee ceerigaabo waxa ay leeyihiin meherkaas waxaanu u rajaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ee ubadka wanaagsanna lagu kala helo aamiin aamin ayaan leenahay waxaan dhambaal ka helnay hooyo xaliimo daahir meecaad iyo caruurteeda iyo ilmo cusmaan cumar jeex oo kale ah zaare cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurteeda iyo waxay yidhahdeen qadan cusmaan cumar jeex iyo ifraax cusmaan cumar jeex saygeeda iyo caruurtooda iyo xamdi cusmaan cumar jeex iyo saygeeda iyo cabdifataax cusmaan cumar jeex iyo cabdikariim cusmaan cumar jeex iyo samsam cusmaan cumar jeex iyo maxamed cusmaan cumar jeex iyo xamza cusmaan cumar jeex iyo khaalid cusmaan cumar jeex iyo waxay yidhahdeen cabdicasiis cusmaan cumar jeex iyo dhammaan reer cumar jeex iyo reer daahir meecad waxayna hambalyo iyo bogaadin jecel yihiin inay hawada u marayaan cabdisalaam cusmaan cumar jeex iyo waxay yidhaahdeen ayaan cumar nuur bedani oo meherkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigo reerkii isku nasta oo isku nagaada aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa dhambaalka u dambeeya dhinacaygan ibraahimna waxa uu ka yimid sharmaarke iyo yuusuf aadan iyo cabdulaahi maxamed bilow iyo nuur waa nuur diin xaashi weylaaq baa layiri iyo eliyaas maxamed cumar iyo sidoo kale cabdinaasir macalin maxamed iyo dalmar cismaan jeeni iyo yuusuf cismaan xuseen iyo amiin cabdi dhisow dhisow baa loola jeedaa waa amiin cabdi dhisow aan u qaato iyo weriye bashiir cabdulaahi cismaan iyo sidoo kale cabdirasaaq sheekh cismaan iyo cabdiraxmaan axmed iftiin dhammaan dadkani waxa ay tahaniya dalasho u dirayaan maxamed abikar aadan iyo raxmo xuseen maxamed oo ay gabar ugu dhalatay magaalada beledweyne gaar ahaan baa layidhi xaafadda buundaweyn gabadha waxaa loo bixiyey salmo maxamed abikar aadan salmo waxaan leenahay soo barbaaro noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamin waxaa noo baaqaya adeer cabdulaahi xasan fiidow iyo hooyo jamiilo isaaq rooble iyo eedo madiino xasan fiidow iyo maxamed colaad xasan waa waryahayna v o a iyo naciimo cabdi aadan iyo tahliil colaad xasan iyo sayid cali colaad xasan iyo hani colaad xasan iyo cabdixakiim colaad xasan iyo maryan colaad xasan iyo maxamed barre colaad iyo dhammaanba reer barre colaad xasan axmed cabdulaahi xasan cabdifataax cabdulaahi xasan iyo yurub cabdulaahi xasan iyo waxay yidhahdeen ugu dambeysta mahad naxar waxaana dadkaasi ay kala joogaan muqdisho finland maraykanka australia mombasa iyo jarmalka waxaana tahaniyad jecelihiin inay u diraan luul cabdulaahi xasan iyo bashiir axmed wehliye oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey axmed bashiir axmed wehliye waxayna leeyihiin allaha ka dhigi kii soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay
aniguna aamin ayaan raacinaya heesta u dambaysa ibraahino heesta ugu dambeysa caasha adiga maad noo soo qabatay waxa ay ag yaallaa heestaan kudhageedu yahay ma ku diray jacayl
ma ku diray jacayl haye haye may siray jacayl baan maqli jiray iyo fanaankii xasan diiri hadda waxay taagan tahay ma ku diray jacayl xaguu ku diray waa ku adeejinayaa jacaylka haye wuxuu ku leeyahay halkaa ka dhac halkaa ka dhac halkaa ka dhac uu ku hagaya sama si fiican haye marka fanaanadan uh, idil barkad waxay leedahay ma ku diray jacayl bal aan Ballankow.
dhegeysano
makudiri jacayl waye maku hambalyada ayaana kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doono waa caashi ibraahim aadan caashi cuud iyo ibraahim xasan ah, garabay daandure oo idin leh sidaas iyo nabad gelyo
maku diri jacayl weli maku yidhi qofdaba soco maku diri jacayl weli maku yidhi qofdaba soco duufaana dhacay iyo dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowdaa dabaylaa habeenkii dhibka miyadayowdaa midare utayo ile talibate midare utayo ile talibate dondoonistisay dadku kumulayaaba dawamiyaad dawamiyaad ka dhiga midare utayo ile talibate midare utayo ile talibate dondoonistisay dadku kugulayaaba tan miyaad dawa miyaad ka dhigataa mise darinta geedka dibna aanad gelino naftu kulama doodo inuu darayay mahdaragee dushun cabku dushumade ka maqashay mise darinta geedka dibna aanad gelino naftu kulama doodo inuu darayay mahdaragee dushun cabku dushunbade ka aragtay maku degi jacayl weli maku yidhi dibnahayo maku degi jacayl weli maku yidhi dibnahayo afkayi daboolo dhigtu waxaanay doonay waa inaad udiidaa dhigtu waxaanay doonay waa inaad udiidaa maku degi jacayl weli maku yidhi dibnahayo maku degi jacayl weli maku yidhi dibnahayo afkayi daboolo dhegtu waxaanay doonay waa inaad udiidaa dhegtu waxaanay doonay waa inaad udiidaa midu daab noqoto ilidaalibate midu daab noqoto ilidaalibate hadduu ku bade joogtahay daniyaad daniyaad ka dhigatahay midudaa noqoto inay daalin baatay midudaa noqoto inay daalin baatay hadduu kooba daran yahay inaadan dul joogtahay daniyaad daniyaad ka dhigatahay ise darinta geedka dibna aanan gelino naftu kulama doodo inuu darayaynaadaraagay dushu aku dushu marka maqashay heestaasina waxay u dambeysay barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha ay nala socotiinayeen ibraahim xasan daandure iyo caashe ibraahim caashacuud halkaad ka dhagaysanayseena waa v o a washington haatanna gebagabadii barnaamijkeena galabnimo ayaanu kusii dhownahay cabdiraxmaan xuseen faraan ka codsada wararkii caalamka kuwoodii ugu door corona midi laba cabdiraxmaan mahadsanid sandheere saraakiisha dalka masar ayaa sheegay inuu hal qalaf ku dhintay afar kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii qarax weyn uu ka dhacay bannaanka hore ee qusuliyadda talyaanigu uu ku leeyahay magaalada qaahire ee caasimada dalka masar qaraxan ayaa sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyey dhismaha qusuliyadda saraakiisha ayaa sheegay in qaraxani uu yahay mid markaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyey walhaha qarxa oo la dhigay goobta baabuurta la dhigto kaasoo laga soo hagay meel fog ilaa iyo hadda ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan iyadoo sidoo kale qaraxani uu dhacay xilli aroor hore oo qusuliyadda xirnayd wasiirada arrimaha dibadda ee maraykanka iyo iiraan john kerry iyo maxamed javad shref ayaa maanta sabtiga kulan ku leh magaalada vienna ee dalka austria labada mas-uul ayaa ka wada hadlaya sidii heshiis kama dambaysa looga gaari lahaa barnaamijka hubka nukleerka ee dalkaasi heshiis ku meel gaara ayaa la gaaray kaasoo dhinacyo wadahadalada ay sii wadi doonaan wadahadalkooda ilaa iyo inta laga gaarayo maalinta isniinta ee fooda inagu soo haysa aad iyo aad uad mahadsan tahay intaasina waxaa ku eg barnaamijkii galabnimo inta haddii la idhahda caawa toddobada fidnimo aanu kulmi doono anigoo ah maxamed cabdi cabdiraxmaan xuseen fur iyo dhammaan saaxiibada v o idinle sidaas iyo rabada wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.